kulanti halkan waa idaacadda dalsan xarunteeda muqdisho qodobada warka subaxnimo kuwooda ugu dooroon waxaa ka mid qaali cali shire oo ku soo baxday kursi si adag loogu tartamay iyo ubax tahliil warsame oo kursigii laga qaaday xukuumadda soomaaliya oo ka hadashay qiimo kororka ku yimid qiimaha iibka ee shidaalka ciidamada amniga degmada afgooye oo howlgal ku soo qabtay guri lagu beerayey maandooriyaha xashiishka xildhibaan cabdirasaaq maxamed aadan xusul oo lagu soo dhoweeyey garoonka aadan cadde ee muqdisho iyo ra-iisul wasaarihii hore ee yukrein oo ku baaqday in la xidho hawada dalkaas
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan intaas waxay ahaayeen qodobada warka subaxnimo kuwooda ugu dooroon waa isniin toddobada bisha saddexaad sannada labada kun labaiyo labaatan u diyaargarooba qodobadii aad maqasheen oo dhammaystiran xildhibaanad qaali cali shireh ayaa ku soo baxday kursi xalay si adag loogu tartamay kaasoo ay ku fadhisay afartii sannadood ee lasoo dhaafay xildhibaan ubax tahliil warsame oo ka mid ahayd musharaxiintii u tartamaysay kursigaas qaali ayaa ku guulaysatay kow iyo lixdan cod halka ubax tahliil oo la tartamaysayna ay heshay afar cod warbixintan waxaa gaalkacyo ka soo diray waryahayga maxamed cabdulaahi siidi shada shan kursi oo ka mid ah koob iyo tobanka kursi ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa lagu doortay magaalada gaalkacyo kuwaasoo isku diiwaangeliyeen ilaa saddex iyo toban murashax afar ka mid a kuraastaasi ayaa lagu doortay hab gacantaagi iyo isku tanaasuga kursiga u adkaa ee doorashada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya kaasoo ay ku tartameen ilaa shan musharax kaasoo wareegii labaad ay ku guulaysatay qaali cali shire afdheere iyadoo ka guulaysatay ubax taliil oo la tartamaysay qaali cali shire ayaa guusheeda kadib u mahad celisay dadkii doortay iyo guddiga doorashada galmudug
ugu horeyn waxaan rabaa inaan u mahad celiyo qaaliqa ilaahayna abuuray marka labaadna waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ummadda soomaaliyeed mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraadna waxaan rabaa inaan u mahad celiyo beesha wuqu jira aan ka dhashay ee maanta ii igmaday inaan halkaan imaado waa mahadsantihiin waxaan rabaa si qaas ah inaa mataqaanaa aan dhaho walaashaydii kursiga ku fadhiday ee iiga horraysay inaan dhaho way mahadsan tahay ergadana waxaan rabaa waxaan leeyahay allaha idin barakeeyo codkiina oo ku cibaadaysateene guddiga doorashooyinka waxaan rabaa inaan salaamo dhammaantood una mahad celiyo walaalahay waa mahadsantihiin waxaan leeyahay maanta waxaa muujiseen karti iyo hufnaan kuraasta hore waxaa la qaban jiray laba saacadood iyo saddex saacadood kan wuxuu ahaa siddeed saacadood kursi ah saa ugu dhabar adeegteen waa idinkaga mahad celina ergada qoraxda maanta dhan taagnayd gudoomiyaha guddiga doorashada galmudug maxamed daahir geelle ayaa ku dhawaaqay natiijada shanta kursi ee doorashadu ka dhacday magaalada gaalkacyo guddiga doorashada galmudug maanta wuxuu qabtay shan kursi kursigii u horreeyey wuxuu ahaa hob ebel saddex iyo toban waxaa isu diiwaangeliyey aadan cismaan xuseen iyo maymiin xuseen maxamed waxaa guulaystay aadan cismaan xuseen oo helay siddeetan iyo laba cod kursiga labaad ee maanta uu qabtay guddiga doorashada galmudug wuxuu ahaa kursiga hob hal eber hal waxaa isu diiwaangeliyey xirsi aadan rooble iyo caa'isha xirsi maxamed kooranku wuxuu ahaa siddeetan iyo siddeed waxaa guulaystay xirsi aadan rooble oo helay siddeetan iyo siddeed cod kursiga saddexaad ee guddiga doorashada galmudug ee maanta qabtay waa kursiga nambarkiisu yahay hob eber eber hal waxaa isu diiwaangeliyey jawaahir maxamed axmed iyo farxiyo xasan maxamed kooramku wuxuu aha boqol iyo kow waxaa guulaystay jawaahir maxamed axmed oo heshay boqol iyo kow cod kursiga afaraad ee maanta uu qabtay guddiga doorashada galmudug waa kursiga hob eber toban iyo toddoba waxaa isu diiwaangeliyey qaladla cali cawaale iyo axmed cismaan aadan kooramku wuxuu ahaa toddobaataiyo sagaal waxaa guulaystay qaladla cali cawaale oo heshay toddobaataiyo sagaal cod kursiga shanaad ee guddiga doorashada galmudug maanta qabtay waa kursiga hob eber lixdan waxaa isu diiwaangeliyey murashaxiin ah shan ka kooban oo kale ah ubax tahliil warsame
hodan cabdulaahi shire qaali cali shire ayaan xuseen xasan iyo nafise qaasim bulxan kursigan wareegkii koowaad wuxuu ku soo dhammaaday ubax taliyo hesha afartiyo afar hodan cabdulaahi shire oo hesha tobaniyo toddoba qaali cali shire oo hesha soddoniyo labo ayaan xuseen xasan oo hesha siddeed nafise qaasim bulxan oo waxba helin kooramka waxaa boqoliyo kow waxaa loo gudbay wareeggii labaad waxaa isku soo baxay ubax taliil warsame iyo qaali cali shire wareeggii labaad wuxuu ku soo dhammaaday qaali cali shire oo hesha lixdan iyo kow iyo ubax taliil warsame oo heshay afartan sidaa daraaddeed kursiga hoob eber lixdan waxaa ku guulaystay qaali cali shire oo heshay lixdan iyo kow cod maxamed cabdulaahi siidi warbaahinta dalsan gaalkacyo
wariyahayaah maxamed cabdulaahi siidhi oo arrimaha doorashooyinka ka soo diray gaalkacyo ayuu kaasi ahaa iyadoo maalmihii lasoo dhaafay suuqyada magaalada muqdisho laga dareemayey gaar ahaan dhinaca maciishadda iyo shidaalka oo aasaasi u ah nolosha laga dareemayey sicir barar aad u xoogan ayaa wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya waxay ka soo saartay qoraal iyadoo sheegtay inay si dhow ula socdaan qiimo korarka ku yimid shidaalka caalamka waa shidaalka caalamka islamarkaana dadaal ay ku bixin doonto socod waa isku socodka isbeddelka iyo qiimo kororka ka jira suuqyada caalamiga ee uu sababay in waa dagaalka u dhexeeya ukraine ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda waxaana ganacsatada soomaaliyeed ee keenta shidaalka wasaaraddu faraysaa in ay dadweynaha soomaaliyeed ee isticmaala shidaalka gaar ahaan gaadiileyda shirkadaha korontada iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ay si naxariis leh waa si naxariis leh ugu jirto iyo dad jacayl ula dhaqanto ay lagu yidhi qoraalka ka soo baxay wasaaradda ganacsiga soomaaliya ciidamada maamulka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa howlgal ku soo qabtay guri lagu beerayay maandooriyaha waryahayga ibraahim mayow ayaa warkan ka soo diray afgooye
howlgalkan oo degmada afgeyda gaarka ah ee daraawiishta booliiska soomaaliya ayna hamiiyeen taliyaha howlgelinta daraawiishta taliyaha saldhigga iyo saraakiisha rugta boodboodka ee daraawiishta ayaa lagu bartilmaameedsaday guri lagu beero laguna farsameeyo waxyaabaha maanka dooriya gaar ahaan xashiishadda iyo qamriga howlgalkan intii uu socday ciidanka daraawiishta booliiska waxa ay ku qabteen warshado lagu farsameeyo xashiishka iyo qamriga saraakiisha hogaaminaysay howlgalka ayaa taliyaha saldhigga booliiska degmada afgooye la wadaagtay qaabkay u guulaysteen howlgalkan taliyaha saldhigga degmada afgooye gaashaanle cali rooble cabdi oo warbaahinta u faahfaahinayey howlgalkan gaarka ah iyo sidoo loogu guulaystay ayaa sheegay in ciidanka daraawiishta booliiska soomaaliya ay ku guulaysteen in howlgalkan sidii ay u qorsheeyeen uu u dhacay howlgal ay sameeyeen ciidanka amniga ee booliiska iyo daraawiishta oo ka howlgala degmada afgooye waxay soo qabteen waxaanaad arkayseen warshadihii lagu karinayay kamradii khamradii la kariyey oo la diyaariyey hashiishkii oo la beeray ay soo qabteen ciidanka soo qabtana aad iyo aadaan ugu mahadcelinaynaa abaalmarintoodana hadduu ilaa yidhaahdo wayna heli doonaan shaqadan muddaa la daba socday dabagal badanaan sameynay waa la daba socday waa la daba socday waxaa ilaahayna ugu guulayey in la helo saakii aroortii tobankii saac in la helay gacanta lagu dhigay dadkii ka shaqaynayna shanqataas karta markay maqleen darbiyaday ka boodeen la raacdeeyey la qaban waayey laakiin waxaan gacanta ku dhigay gurigii iyo warshadihii lagu karinayay iyo asoo diyaarsan oo toban fuusta ah oo la rabo inay ummadda soomaaliyeed lagu dhibaateeyo ilaahay maadiis dabagal dheer howlgal badan jawi badanaa lagu bixiyey waxaan ku guulaysanay saakii aroortii in gacanta lagu soo dhigo saad u aragteen toban fuustoo qolkaan ku jirto iyo qalabkii lagu karinayay wixii warshadihii waa kuwaan marka ummadda soomaaliyeed sidii hadda ee boolis la shaqeeyeen inay laba jabbaaraan siba siba maamulka siba dadweynaha degan degmada afgooye sida hadda noola shaqeeyeen oo xogtaanay noo keeneen waxaan rabnaa inay sii laba jabbaaraan maadaamay tahay dhibka ugu badan ee ayaga ku dhacay shacabkuu ku dhaca dadkii samaynayey iyo cidda guriga aan leedno markaa hareennu waa daba joognaa duulaa yidhahdo gacantaan kusoo dhigi doonna sharcigaan horgeyn doonna duulaa yidhaahdo waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan ugu hambalaynayaa askartii booliska ee saake howlgalkan fulisay ee soo qabatay ciidanka daraawiija siiba ruugtaa degan
warkaas subaxnimadan waxaad ka dhegaysanaysaan dalsan muqdisho sagaashan iyo kow dhibic shan ra-iisul wasaarihii hore ee dalka yukrain ayaa dalalka xulafada la ah dalkeeda ugu baaqday in la xidho hawada dalka yukrain waxay sheegtay in yukrain ay qiimaysay cunaqabataynta adag ee lagu soo rogay ruushka tan iyo markii uu bilowday duulaanka balse waxay sheegtay in yukrain ay u baahan tahay caawinaan dhab ah mar la weydiiyey in haddii nato ay hawada yukrain ku soo rogto xaalad deg deg ah oo duulimaadyada ka caagan in arrintaas ay xaaladda uga sii darayso iyo in kale ayay ku jawaabtay fasax loogama baahna nato waxayna ku adkaysatay in tallaabadaas ay qaadi karaan haddii ay isbahaystaan dalalka yukrain ku xeeran waxay sidoo kale golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ka dalbatay in ciidamo nabad ilaalina loo soo diro yukrain iyo in sidoo kale dalkaas la geeyo qalabkii ugu dambeeyey ee lidka diyaaradaha dhinaca kale bayaan ka soo baxay dowladda britain ayaa lagu sheegay in ra-iisul wasaare boris johnson oo ka codsan doona hogaamiyayaasha caalamka in ay sameeyaan dadaal cusub oo lagu joojinayo weerarka madaxweyne faladimir putin oo ka dhana ukrain warkii waa naga inta
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaantarinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaha talalhel